Maamulka degmada Garisbal ee gobolka Banaadir ayaa digniin adag u diray dadka qashinka ku shuba waddooyinka degmada. Taasi waxay qayb ka tahay dadaallada lagu xoojinayo nadaafadda deegaanka laguna ilaalinayo bilicda magaalada. Maamulka ayaa sheegay in la qaadi doono tallaabo sharci ah oo adag oo ka dhan ah cid kasta oo lagu helo falkaasi. Digniintan ay soo saareen mas'uuliyiinta degmada Garisbal ayaa timid kadib markii ay soo bateen qashin lagu tuuro waddooyinka waaweyn iyo hareeraha xaafadda, waxayna keentay arrintaasi nadaafad darro oo saameyn ku yeelatay bilicda degmada. Khatarta cudurrada faafa maadaama qashinka furan uu keeni karo xanuuno halis ah. Guddoomiyaha degmada Garisbal ayaa sheegay in cid walba oo qashinka ku shuba goobaha danta guud lagu qaadi doono tallaabo sharci ah. Dadaalada maamulka degmada Garisbal ee la xiriira nadaafadda deegaanka ayaa ah tallaabo muhiim ah oo lagu ilaalinayo caafimaadka iyo bilicda magaalada. Bulshada iyo maamulka ayaa si wadajir ah uga shaqeynaya arrintani, waxaana la filayaa in mustaqbalka la yareeyo qashinka lagu shubo waddooyinka loona helo xal waara oo kor u qaadaya nadaafadda deegaanka.